barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efamyada geeska afrika
waa duhur isniin ah bisha feebruarina waa lix sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku hayno barnaamijkeena dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah arday badan markaay ka baxdo dugsiyada sare waxay u baahdaan inay xog ka helaan kuuliyadaha jaamacadaha ay doonayaan inay ku biiraan waxaan waraysi la yeelanay qayb qaabilsan talasiinta ardayda ee jaamacadda camuud horta ardaygu isagaa soo qorta muxuu ahaa halkaa uu isleeyahay waad ka baxaysaa annaguna guidance baan siinaa oo nimanka iyo maamulka jaamacadda oo dhan baa inta ayna dooreen horta uga sii baaraan daylada kuliyad walba sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ka hadlaysa dhallinyaro suuqyada boosaaso ku iibiya sharaabka laga sameeyo khudaarta la shiido
anigu cabitaankaasaan ka shaqeeyaa cabitaankaas oo dhowr qaybadoo kala dugun sida batiiqa sida ii sheeg maxay ahayd cambaha liinbambeelmada qaraha ama habhabka xadbasaa u taqaanid ii sheeg maxay ahayd xataa macal cocktailka waan sameeyaa dhinacii heesaha ayaan iyaguna barnaamijka ka maqnayn qodobadaas iyo kuwo kale oo xubintii ciyaaruhu ay ka mid tahay ayaa idiin soo socdaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u sheegay shacabka maraykanka in haddii ay wax dhacaan ay eersadaan ay eersadaan garsoorihii hakiyey amarkii fulineed ee uu soo saaray ee ku addanaa toddobada dal ee dadkoodu ay muslimka u badan yihiin qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ayuu madaxweyne trump ku sheegay inaanu rumaysnayn in garsoore uu qaado tallaabo noocan oo kale ah
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump iyo xogayaha guud ee isbahaysiga nato ayaa shalay khadka telefoonka ku wada hadlay waxaana labada hogaamiye ay ku heshiiyeen in madaxweyne trump uu ka qayb galo shirka hogaamiyaasha isbahaysiga nato ay yeelan doonaan bisha may ee soo socota hadalkan ayaa yimi iyada oo ay xiisadi ka taagan tahay bariga dalka ukraine sida uu sheegay aqalka cad war ka soo baxay shalayto
duurnimo wanaagsan markala dhegeystayaal duli la socotaan warkaasi kala socotaan waa v o a washington dhallinyaradooda intooda shaqaysa waxay qabtaan shaqooyin kala duwan iyadoo qaarkoodna suuqyada ay ku iibiyaan cabitaan kala duwan si ay dakhli uga helaan noloshoodana ugu maareeyaan haddaba wariyaha v o eda boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay dhallinyaro ku sugan suuqa boosaaso oo ku iibiya cabitaanka laga shiido khudaarta kala duwan ee dalka ka baxda warbixintan ayuuna inooga soo diray
cabitaankaasaan ka shaqeeyaa cabitaankaas oo dhowr qaybadoo kala dugun sida batiiqa sida ii sheeg maxay ahayd cambaha liinbambeelmada qaraha ama habhabka xadbasaa u taqaanid ii sheeg maxay xataa macal cocktailka waan sameeyaa waxaa kale dheeri ku ah khudraddan dadka ma fahamsano laakiinse haddii ay fahmi lahayn waxtarkeedu ii sheeg maxay ahayd adugu wax badan wax badan bay isticmaali lahayn maalintii isticmaalkayga hadda maantii aad buu u fiican yahay alxamdulilah waxaana laga sii yaabaa marka hadda aan ii sheeg maxay ahayd habeenka aan joogno xanta iyo dabeesha dhacayo aad baa loo iibstaa sharaabka wacaya maasha allah
imisa shaqadan ka shaqaynaysa wallaahi niyow wakhti badan baan wakhti badan baan shaqadaan ii sheeg maxay aan soo waday haddana heer fiican bay maraysaa
marka maxaa ku dooratay inaad cabitaankii shiido isla markaana aad sii iibiso
niyow markaan bulshada baahideeda aan fiiriyey sharaabka waa wax muhiima lagama meermo sharaabka ii sheeg maxay ahayd burtiin badan buu leeyahay ma fahansano soomaalida badankeeda laakiis waxa weye biya biyaha maxaa qasaysa bay ku yidhaahdaan cabitaanka ee ii sheeg maxay ahayd magacuu wadaagaa aad buuna u kala dugun yahay laakiinse waxa weeye ii sheeg maxay ahayd dhallinyarada hadda badankeedu way fahamtay sidii hore maaha aad bay u isticmaashaa aad baa layga dalbada sharabka aad baa loo gataa imisa koobkii siisaan ee, batiiqa ah koobkii wallaahi niyow een, waa iska hal doolar waa seeko sharaabku aad buu u wacan yahay waa sharaab waxtar leh maxaa ka soo bixisaan isaga marka
Een, niyow sharaabka een, maalin bisi wey waa khudradda maalin waa iska qaali maalin waa iska raqiis marka een, maalmaha hadda aan ku jirno wallaahi khudradda aad bay qaali u tahay ma qabtaa shaqadan inay tahay shaqo fiican haa niyow aad iyo aad baan u aaminsanahay Ee, waa tahay ee, halkanna waa goob kale oo nin dhallinyara uu ku shaqaysanayo ku shiidaan ee, waddooyinka ee, hareeraha magaalada boosaaso gaar ahaan goobaha u dhow hoteelada waaweyn ee magaalada boosaaso Ee, magacaaga magacaygu waa cabdinuur jamac bile kana shaqeeya qaybta khudaarta maqaaxida omega fish waxaanu ka shaqaynaa khudaartan ayuu nooc ah oo halkan lagu sameeyo oo ay ka mid yihiin baamiyaha batiiqa iyo waxyaabo kaloo la mid ah oo dalka oo dabiici ah dee waa shaqo abuur fiican bay ka mid tahay oo dhallinyarada meeradaa ka shaqeeya ay ka mid yihiin Ee, waa tahay bal waxaa noo sharaxdaa ee, hadda waxaa halkaas ku yaalla baamiye kaarooto ee, inta badan iyo cambe inta badanna ee, goobaha ka agshidaan ama ku agshidaan waa goobaha ee, cunooyinka lagu iibiyo bal dadweynaha waxaa idinka iibsadaa dadweynuhu xidhiir fiican baa naga dhexeeya macaamiil fiican baanu leenahay aad bayna mataqaanaa u daneeyaan waa aad mataqaanaa ummaddu ay u jeceshahay dadku mataqaanaa way wayna xiiseeyaan waa wax filaasha qudaar filaasha bay ka mid yihiin qudaar halkan lagu sameeyo filaash weeye Ee, ma jiraan intaan howshan ku guda jidhay waxyaabo caqabada ah oo ku soo wajahay dadku waxay kala mid yihiin mararka qaar qaar baa dad macaan qaba marka waxay necab yihiin waxyaabaha macaan marka sidaa daraaddeed caqabada way iska dhacaan inta badan wayse yaryihiin aad bay u yaryihiin see ula tacaashaan marka dadka macaanka qaba oo cabitaanka aad ugu shidaan waxaan u samaynaa sharaab bilaa sokoro baan u samaynaa iyagu dalabkooda baan ku samaynaa annagu waa gartay shaqadan si u aragtaa shaqadooda aad baan u jeclahay aad waxaan ku kalsoonahay doonaalmaadkeeda aan ku- mataqaanaa aan ku maarayno cabitaanada kale ee magaalada boosaaso ee lagu shiido maxaa kaga duwantiin de waxaanu samaynaa sharaab firaashaanu samaynaa oo markan qofku dalab loogu samaynayo maaha wax sii dhigay oo meel yaallo oo cabaar yaallay maaha aad boqolkiiba boqol aad noolamadka ayaan ku dabarnaa de aad waana wax aad u fiicante oo shaqo aad u sahlante Ee, waa tahay ee, waxaa goobta ee, hortaagan ee, dhalinyaro kala duwan Ee, saaxiib magacaaga magacayo xasan dayo cabdi Ee, xasan ee, halkan maxaa ka qabanaysa cabitaanka meherada ayaan u qaabilsanahay si aan macaamiisha u siiyo oon dalabka ka soo qaado oo ninkan cabitaanka ii samaynaya intaan dalabka ka qaadaan macaamiisha u tago oon cabitaanka noocaya noocaya nooca ahna baan hayaa idhaaho oy macaamiishuna iga soo dalbadaan cabitaanan inaan cabitaan oo caboon shiitaan rabaa marka cocktail iyo wax walba cabitaanka nooc walba waa jiraa marka inaan xaggan wax walba oon ka shiito oon ka cabo oon ka isticmaalo aan yar rabaa saa Way, cabitaankaa dalbatay in lagu shiido maxaa weeye waxa weeyaan batiiq batiiq baa lay shiidaa waxa kaarootaa lay shiidaa moos baa lay shiidaa liin beebeena lay shiidaa wax walba lay shiidaa saa waa mahadsan tahay Ee, cali maxamed isaaq halkan aad joogtaa cabitaan noocee shiideed cabitaan waxaan shiitaa batiiga maxaa ku dooratay batiiq batiiga waxaan ku doortay habeenkii baa saamil yeela oo ciyaaraha daawada oo saasaan ku doortay waa iska cabaa waa gartay ma hurduu leeyahay hurduu leeyahay haa fitamiin weeye marka dee waa cawaayo markaas u seexdaa haa waa mahadsan tahay
kaas wuxuu ahaa wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf oo la sheekaysanayey dhalinyaro suuqa boosaaso ku iibiya cabitaan laga shiiday khudaarta dalka ka baxda halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan maxamedow inta badan arday badan baa waxay ka baxdaa jaamacadaha aan dugsiyada sare aan idhaahdee marka in badan waxay u baahdaan wax la yidhaha tala siin Waan gartay.
qaarkood waxay doonayaan eh, inay ka ogaadaan wax badan jaamacaddan ay tegayaan deegaankeedu sida uu yahay kuliyadda ay jeceliin inay ku biiraan marka waa caqabadaha dhallinyarada soo food saara waan gartay Ho- arday horta ma jirtaa isku dayda oo tusaale ahaan saaxiibkeybaa kulliyad hebel ku jira ama nin macalinka maadada dhiga ka waran ama macnaa macalimiinta dhiga masalan tusaale ahaan dhaqaalaha arday saa u gashaa ma jirtaa in badan waaba inta ugu badanee waxaa laga yaaba wiilkii inuu saaxiibadii arko inay kuliyadda ku badan yihiin waan gartay deedna la yidhaahdo hebel iyo hebel iyo hebel baa ku badan oo halkaasaa isaga galo marka ugu dambaysa ee uu soo qalin jebiyena laga yaabo inuuna maadadii ahayd mid tii uu qaarkood jeclaa baa dhexdaba kaga hadha qaarkood baa dhexda iyagoo maraya sanadka Bedela.
labaad bedesha oo kuliyad kale gala marka kuliyadaha qaarkoodba markaa xiliyadii ugu dambeeyey oo waktiba way socoteen waxay soo kordhiyeen qaybo ardayda u qaabilsan inay talada siiyaan inay ardayga yidhahdaan maxaad doonaysaa inkastoo qaarkood ay ku xidhan yihiin en, ardayga iyo hadda tusaalaan jaamacadaha qaarkood oo kale hargeysa iyo camuud oo kale ardayga waxay ku xidhan tahay inuu galo caafimaad een, iyo jaamacado kaleba inuu galo Buundada u keeno.
buundada u keeno Waa- marka ardayda ugu sarreysa oo kale tusaale ahaan eh, professor een, maxamed maxamuud diriyo kale oo gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda camuud u qaabilsan qaybta arrimaha ardayda iyo manaahijta wuxuu sheegayaa in siddeetan arday ay kuliyadda caafimaadka een, u rabeen ilaa saddex boqol oo ardayna ay een, Soo isi codsadeen.
diiwaangelin waxaa laga- in ka badan oo kalena inay fursad u waayeen inay xayndaabkaa soo galaan waa gartay marka professor maxamed maxamuud diiriye ayaa wuxuu inala wadaagayaa bal horta ardayda siday marka hore ugu diiwaangeliyaan kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda iyo talooyinka say u siiyaan wariyaha v o a ee magaalada boorama hashim sheekh cumar good ayaa la kulmay xafiis dhan oo isdaba yaala oo ilaa assistant dean ilaa vice president ayaa u qaabilsan arrimaha ardayda xagga guidaneskooda ama hanuunintooda ama waxsheegooga ama sidii loo daadahayn lahaa ama siday u dooran lahaayeen kolba kuliyadda ay doonayaan inay muxuuha galaan kolkaa ugu horaanta kolkay sekandariyada ka soo baxaan waxaa waxay tagaan xafiiska eh, registrationka halkaasaa laga baadhaa muxuu ahaa ardayda somalilan masalan ka soo baxda liiskooga inay yihiin kuwii qalinjabiyey iyo kuwo kale nacam sawirkooga ayaa kombyuutarka database baa muxuu ahaa halkaa ugu jiro oo lagaga eegaa halkaasaa laga register gareeyaa kabacdi waa la qaataa kuwa kalena shahaadadahooga la yimaadaan ee gobollada kale ka imanaya iyagana waa lagu daraa sanad bay waxay ku jiraan markaa fas- een, freshman la yidhaahdo sanadka koowaad ayay ayay- ayay markaa hay galaan intayna kuliyadaha ay doonayaan ayna kala dooran waxay ku jiraan sanad sanadkaasaa waxaa loo dhigaa saddex iyo toban kooras ugu dhowaan kolkaasay ku tababartaan ayaa kabacdi sanad markay dhammaystaan ardayga oo ka baanaan degay kuliyadda uu ku habboon yahay ayuu doortaa iyagoo kuliyadaha qaar imtixaanka laga qaado labada sanister ee sanadka koowaad ay ku jiraan oo layskugu geeyo xagga g b e-da darajaadkay helaan ayaa loogu kala xulaa muxuu ahaa kuliyadaha ay- ay doonayaan masalan eh, kuliyadaha caafimaadka darajaadka sare ayay inta badan ku galaan iyo injineerinka kuwa kalena iyo kuliyadaha ay doonayaan ma kuliyad walba ay ka helayaan markaa jaamacadda waxaa jira arday badan oo iyagu jecel waxa ay hibadoodu tahay inay raacaan taasoo kale iyaga maad la talisaan ma halkaasaad ku wanaagsan tahay baad tidhahdaan mise qof walba waxaad u eegtaan derajada imtixaankiisa un?
horta ardaygu isagaa soo qorta muxuu ahaa halka uu isleeyahay waad ka baxaysaa annaguna guidance baan siinaa een, oo nimanka iyo maamulka jaamacadda oo dhan baa inta ayna dooreen horta een, uga sii baaraan degla kuliyad walba kolkaa ardaygu kolkuu is-eega awooddiisa iyo hiwaayadiisa wuxuu jecel yahay isagu iyo awooddiisa markuu isku qiyaaso ayuu wax doortaa kolkaa qaar uu jecel yahay baa jira ardaygu aada u jecel yahay baa jira laakiin aynay darajaadkiisi gaarsiinayn kolkaa ardayga aynay darajaadkiisu gaarsiinayn ee jecel meel waa laabla ka cunday kolkaasi ma helayo masalan waxaan qaadanay siddeetan arday baan caafimaadka u qaadatnay saddex boqoloo ardayna way soo dalbatay saddexdii boqol meel uguma hayno oo dee caafimaada ma hayno kolkaa siddeetankii u sarreeyey uubaa qaadanaya kolkaa ardaygu meesha uu jecel yahay goor walba ma helo laakiin een, waxay kusii xidhan tahay halka uu jecel yahay waxay kusii xidhan tahay siduu isagu u shaqaysu darajaadkooda brofeor deriye waxaa jira dhalinyar badan oo iyagu ka qalinjibiyey jaamacadda amase jaamacadaha dalkao dhanba ka qalinjibiyey dhalinyartaa jaamacadaha ka qalinjibiyey qaarkood shaqay helaan inta badanna shaqo ma helaanoo shaqola-aan baa jirta marka dhalinyartaa aan weli shaqayn ma wixii ay soo barteen baa ay ku shaqo laayihiin mise waxa weeyaan iyagaan shaqo raadsanayn
horta su-aashaas waa su-aal fiican oo way de waa arrinta arday dadka dhex yaalla waa arrinta ka taagan soomaaliya iminka de waa wadan idin loo baabaayo waad garanaysaa somalilanna waad garanaysaa waa kuwa wada tahriibaya annagu jaamacad ahaan dadka waxbaan barnaay horta dee shaqo ma siino sideedeedaba waan u soo karinaa waan u soo diyaarinaa waxaan u soo diyaarinaa dowladdu inay shaqo siiso ama iyagu shaqo ay samaystaan waxbaan barnaa laakiin shaqa doonista inaan annagu shaqo la doono oo aan raad raadino malaha waxa ku habboon oo annaga nagaga habboon dowladda Een, annagu masalan balisal caafimaadkii baan halkaasi een, soo barnay siddeed sano laba sannadood oo kale ama saddex sannadood oo kalena xayaat baan sii geynay masalan ka soo qaad oo waxaa family medicine baa la barayaa family medicine-ka inta ay baranayaan jaamacad jaamacadda amud waxay siinaysaa lacagtii waxay ku baranayeen kolkay dhammaystaan dee inan annagu u doondoonno maahayne maxaa la doonayaa inay wasaaraddii caafimaadku qaabato oo shaqo gelisay le waa u baahan tahay dowladdii jirtay inay meelayso wasaaradda shaqadaa jirtay wasaaraddaa shaqadu shaqada u doondoontay iyaga weeyaan laakiin annaga waan kala qaybsannahay annaga iyo dowladdu waan kala qaybsannahay annagu waxbaan baraynaa waan u karinaynaa dhallinyarada ka soo baxda jaamacadaha dalka waxyaabaha ay u shaqada u laayihiin amase ay u shaqayn laayihiin waxaa ka mid a dhinaca luqadda oo kale ama carabiga ha noqoto amase ingiliishka ha noqoto oo ardaygii jaamacadda ka soo qalinjabiyey aanu ribood qori karin dhinaca luqadda in laga dhiso ardayga sooma habboono
horta kolka luqadda laga sheekeynayo haddaan ingiriis iyo dhulaha yurub iyo dibadda joogno waxaa la odhan kartaa caqabadda dadkan hor joogtaa waa ingiriisi baa la odhan karaa ama waa carabi baa la odhan karaa laakiin kolkaad waddankaaga joogto ee ninka interviewga kaa qaadayaana soomaaligii yahay meesha laga- shaqada lagaaga doonayana soomaaligii yahay caqabad maha afafku weye waxa caqabada cilmigii baa caqabada hadduu ardaygu cilmigii yaqaano cilmigii laisla gaadhayo cilmigii xaq lagu doonayo cadaaladi jirto ardaygii waxaanu birnay aanu- waanu barnay shaqada uu heli lahaa am sure waan uu heli lahaa Eh, laakiin iminka waqtiga xaadirka ah waxaan kulahay waxaan kulahay nacam eh, cilmigoo qura haatan laguma helayo muxuu ahaa shaqada wixii horta wixiiba way kooban yihiin oo shaqadii waddanka taalay baaba kooban kaasi wuxuu ahaa brofesor maxamed maxamuud diiriye guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda camuud ee qeybta qaabilsan arrimaha ardayda iyo manaahijta kala duwan wuxuuna ka hadlayey ardayda jaamacadda kusoo biiraysa si ay uga caawiyaan inay helaan kuliyadda saxda ah wariyaha v o a boorama haashim sheekh cumar good ayuu warramay maxamed ismaaciilow haddana waxaan u gelaynaa dhinacii heesaha waa hees uu qaado fanaanka reer minneapolis dalmaryare ee emel
wanaag baan ku hayaa jacayl baan kula wadaa wax saar anigoon lahayn wariyo sheekada dadka waswaas nagu beenaye wanaag baan ku hayaa jacayl baan kula wadaa wax saar anigoon lahayn wariyo sheekada dadka waswaas nagu beereye dhammaan iyo isweeshada qaar baa weytaynayo dhammaan iyo isweeshada qaar baa weytaynayo aynay sii kala wadaa waxyeela la doonaye amaal wadnahaygii boga iyo waxayaha jirka waan waantaan kugu idaa aduu waayahay dhabaad waan waantaan kugu idaa aduu waayahay dhabaad waddadiiga weecisaa wadiiqaadila martaa amaal wadnahaygii tahay markaad tiri wariyo sheekaba andho anoo gudan waajibkana wareeg low kama mudan wareer baa igu bato walaacay markaad tiri wariyo sheekaba andho anoo gudan waajibka wareeg low kama mudan walwaal iyo ceel wardheer anoo kaa waraabiya walwaal iyo ceel wardheer anoo kaa waraabiya wadaagti daluulisa hoos baadiga weerarta amaal wadnahaygii
amaal wadnaxaygii heestaas uu ku luuqaynayay fanaanka dalmali dalmaryare haddaan intaas kaga nimaadno haatan dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha maxamuud mascade ayaa inala socodsiinay
dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka waxaan gebi ahaanba ku eegaynaa kulankii xiisaha badnaa abeenkii xalay ahaa dhex maray waddamada camaruun iyo waddanka masar iyadoo ciyaartaasi ay ahayd ciyaartii ugu dambaysay ee koobka qaramada afrika oo maalmahan si xiisale uga soconayay waddanka gabon haddaba kulankaasi oo dabcan dad fara badan ay si aad iyo aad isha ugu hayeen ayaa waxa uu ahaa kulan sidii la filayay ama dad fara badan ba ay saadaalinayeen aan noqonin oo garabkii masar waa laga baxay waxaana ku guulaystay xulka qaranka ee cameruun oo dabcan dad fara badan aanay sanadkan u saadaalinaynin inay koobkan ku guulaystaan iyadoo ciyaariyo ciyaartooy fara badan oo caanka ahayna ay ka maqnaayeen hase ahaatee eh waxaasoo dhan marka laga soo tago cameruun waxay ku guulaysatay laba iyo hal oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ee ciyaarta ciyaaryahan fazanta abubakar ayaa goolka guusha u saxiixay haddaba waxaan jeclahay inaan barnaamijkaasi ee, uu ila qaadaa dhigo cabdirasaaq diyesho oo ciyaaraha kubadda cagta ka faallooda islamarkaasina ku sugan magaalada siyaarale gobolka washington cabdirasaaq adigoo barnaamij kusoo dhowaanaya marka ugu horreysa waxaad iga warantaa kulankii xalay iyo sidaad u arkaysay waa mahadsantahay maxamuud masxadde runtii kulankii xalay wuxuu ahay kulan aad iyo aad u xiiso badan xiise gaar ahna waxaa u yeelayay waxaa iskugu soo baxay laba xul oo kubadda cagta qaaradda afrika aada loogu qadariyo waa xulka kubadda cagta ee masar iyo xulka kubadda cagta ee kaun runtii waxay soo bandhigeen sidii la filayeyba ciyaar aada u soo jeedatay dadweynihii daawanayey Ee, ciyaartana waxaan dhihi karnaa waxay ahayd ciyaar weerar iyo weer celis ahayd oo labada kooxood waxay aada uga oomanaayeen inay midba midda kalenta ay awoodda ka faramaroojiso Eh, laakiin marka aad si u fiiriso eh, qaybtii hore ee ciyaarta markii ciyaaryahan maxamed elnani uu gool u dhaliyey daqiiqadihii hore ee ciyaarta ee xulka qaranka ee masar waxaad moodaysay macalinka ciyaartooyduba in ay difaac kusoo tala galeen oo ay islahaayeen eh, hal iyo everton waad ku badin kartaan laakiin taa ay khasaara ka raacday aada iyo aad isbedel weyn ayaa ka dhacay ciyaarta intay socotay Ee, runtii bilowga ciyaarta daldal ayay ku bilaabatay Ee, bunuuyadii ku quraxsanaa ee masar lagu yaqaanay iyo baasaskii iyo wixii way soo bandhigtay Ee, markii goolka ay dhalisay daqiiqadii labaatan iyo labaad ee maxamed alnaney ugu dhaliyey ee masar waxaad moodaa in markaasi baresharkii ay yaraysay iyo weerarkii badnaa ayna aamintay inay goolkan ay ku hanan karta koobkii balse ciyaaryahanada cameroon oonan isdhiganin iyo ayagoo maskaxda ku haaya guuldaradii ugu dambeysay ee kasoo daatay masar two thousand eighty oo koobkii laga qaaday ayaa waxay u suura gelisay ciyaartooydii cameroon ee da-dayaraa inay kusoo galaan haabtaankii labaad ciyaar ka duwan ciyaartii hore ee haabtaankii hore ay ciyaareen oo ayna la soo baxeen weerar joogto ah oo ay mar kastaba aada u qalqalgelinayeen ee, goolka masaarida taasoo keentay inay helaan barbardhac ayagoo aan sii joojinin weerarkii oo halkii kasii laga dibaalay iyo ciyaaryahan- ciyaaryahanada cameroon oo niyad wanaag muujiyey ee, inay hanan karaan koobka ah iyo masar oo isdhigatiyo difaac iyo aamintay oo inay hal halkaas xataa ku dhammaato aada mooday inay raadinaysay ee, rigoorayaal Ee, ciyaar coachka cameroon waxaan dhihi karaa isbedelada uu sameeyey waxay ahayn tactica aada u fiican xilli horena isbedel ayuu sameeyey taasoo suura gelisay in ciyaaryahanadii kalenta ee garoonka ku jiray masaarida daal ay ka muuqdeen marka laga reebay maxamed saalax oo keligiis ku noqday garoonkii oo dadaal dheeri ah muujiyey taasoo daqiiqadihii ugu dambeeyey ee dhimashada u suura gelisay cameroon inay hanato goolkii guusha Eh, waa gartay Eh, marka laga hadlayo cameroon eh, dad fara badan dabcan sanadkan wax badan lagama filaynin ee, ciyaartooy fara badan oo qaarkood yurub ay ka ciyaaraan oo way ka baaqsadeen inay koobkan ee, kasoo qayb galaan ciyaaryahan ambrose oo ka mid a ciyaartooyda daafica cameroon oo la hadlayay ee, barnaamijka b b c ayaa waxa uu u sheegay in ee, uu ku faraxsan yahay ciyaartooyda ka maqan inay ka maqnaayeen oo aanay kasoo qayb gelin waayo waxa uu sheegay in ay dhibaataba ku ahaan lahayd marka maxaa ugu wacan baad isleedahay ee, dhallinyaradan cameroon in qaarkoodna ay sidaa u hadlaan isla markaas inay koobka ku guulaystaan
waa sidaa u sheegtay maxamuud mascade ee arrintaas arrinta ugu hadalhaynta badan ayay ahayd oo koochka laftirkiisa go-aankaas wuxuu qaatay ee, muran badan ayuu dhaliyey wuxuu kasoo tagay ilaa sideed ciyaartooy oo ciyaartooydii hore oo magaca ku lahay cameroon ah iyo ciyaartooy badan oo fiicnaa sifa asiga wuxuu u sababay wuxuu yidhahdeen ciyaartooyda qaarna waa doq qaarna akhlaaqad akhlaaqdooda ayaan wanaagsanin oo tiimka ay macnaha ee, dhib ama effect ku samayn karaan sida ciyaaryahanada qaarkood ay ka dhawaajiyeen ee runtii magacaas oo dhan iyo waxaas oo dhan waxaa dhaqaymaan isleeyahay guusha ay hanteen ee, ciyaaryahanada da-da yar oo soo xushay macalinka iyo coachkaba waa tahay cabdirasaaq diyashaad baad u mahadsan tahay dabcan macalinkooda bruce ee u dhashay waddanka belgiumkana waxaan filayaa inuu habeenkii xalay ahaa iyo weliba toddobaadkan habeenada soo socda uu si fiican u hurdi doono dhegaystayaal intaynu dib u kulmi doono mar kale waa mascado idinla sidaa iyo nabad
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamuud mascad oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha waxaanu inooga soo diray magaalada minneapolis haas tanna waa heestii tamashle iyo fanaanka cawaale aadan
qalbigayga tan ku taale ku talaalo hablahaada ka tilmaamataan gacmooday tafirkii dhaqankeena way tixaabay quruxdaana waa tusaale aan la tiigsan qalbigayga tan ku taale ku talaalo hablahaada ka tilmaamataan gacmooday tafirkii dhaqankeena way tixaabay quruxdaana waa tusaale aan la tiigsan timaheeda tidcadeensan dhabarkeeda tallada socodkeeda jooga toosan dhexdeedu taka weeye buxutaama aho tusmadii arageeda waan tallaalday timaheeda tidcadeensan dhabarkeeda tallada socodkeeda jooga toosan dhexdeedu taka weeye buxutaama aho tusmadii arageeda waan tallaalday qayaxoo toban iyo shan ku taagan tabtiisa nurka wey aan ku taamo tiriiga tiriiga indhahayga weeye tooshka qayaxoo toban iyo shan ku taagan tabtiisa nurka wey aan ku taamo tiriiga tiriiga indhahayga weeye tooshka iskiga tabayo ku talaalan ka taagan qalbigaygu tukaleetoo taliilbay taliilbay u tahay tahamaanka
codkaas cawaaladan iyo heesta tamashle waxay gebagaba u tahay idaacaddayadii duhurnimo maxamed cabdi xasan sandheeri yaanoo ismaaciil xuseen farjar ayadana socodsiinayay tan iyo intaynu afarta galabta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
Jabuti la taga xeebta tedsan ya aroos ugu tuuma dad wajale